ciidamada ammaanka dowladda soomaaliya ayaa soo gebagabeeyey howlgal qaata saacado badan oo ka socda hotelka asweel oo xalay fiidkii kooxda al-shabaab ay ku soo qaadeen weerar ku bilowda qaraxyo kadibna koox hubaysan ay gudaha galeen ciidamada amniga dowladda soomaaliya ayaa sheegay inay dileen shan ka mid a kooxda weerarka soo qaado gudaha u gala hotelka asweel hafayeenka ciidanka booliska soomaaliya qaasim axmed rooble oo waraysi siiyey idaacadda v o e da ayaa sheegay in kooxda weerarka soo qaado ka koobnaa shan xubnood lagu dilo gudaha hoteelka sidoo kale weerarka waxaa ku dhintay saddex ka mid askarta dowladda iyo qof shacaba siday noo sheegeen ilo kala duwan hafayeenka ciidanka booliska soomaaliya ayaa sheegay in dhaawac uu soo gaaro toddoba iyo labaatan xubnood oo sagaal ka mid ay ahaayeen askarta dowladda soomaaliya bismillahi raxmaan raxiim waxaan abaara sagaalkii barkii habeennimo ayaa khawaariistu waxay weerar dhuumaalaysi ah kusoo qaadeen hotel s y l arrintaas waxaa ka dhashay khasaaro naf iyo maal leh khawaariistu halkaa waxay ku galeen shan ciidan hubaysan ah shantiiba saacada ka bacdi waktigooda waxaa soo banaanka soo dhigay ciidanka nabadgelyada hoteelkiina hadda waa nabadgelyo weeye iyo ereyadiisii khasaaraha ka dhashay halkaas waxa weeye labaatan iyo toddoba qof oo shacab iyo ciidan isugu jirta waa sagaal askari oo dhaawac ah iyo sideed iyo toban shacab ah iyo saddex dhimasho ah oo ciidanka ah intaas weeye khasaaruhu hoteelkiina waxaa gaaray khasaaraa gaaray oo waa khasaaro maal marka dhacdadu intaas ayay ahayd waan gartay dad badanaa is weydiin kara s y l oo ku yaalla albaabka madaxtooyada meel aad loo ilaaliyo jaho walbana ay ciidamada koofi guudu joogaan si lagu soo gaaro marka sidee ugu suura gashay in kooxdan ay halkaas tagaan
walaal waddanka soomaaliya in badan ayuu burbur iyo dhibaato iyo rafaad ku jiray xaaladaasu sidaa ay u dhacday ummadda soomaaliyeed iyo dowladooduba waa ay isweydiinaysaa iyo hay-adaha amnigu arrintaasna waxaan rajaynaynaa baaris xoog le ayaa la galay oo hadda la bilaabay baarista ayaana maaragtaaye soo afjari doonta arrintaas caddaymaheeda iyo maaragtaaye waxay kasoo kordhana dib ayaan isaga waraysan doonaa haddii ilahay
waxaa sheegtay in howlgalka lasoo gebagabay laakiin xalay sagaalkii fiidnimo taraawiikhdii kadib ilaa maanta barqadii wakti dheer baa u dhaxaaya marka intaas ciidamada amniguma waxay la dagaalamayeen kooxda gudaha ku jirtay mase wax kalaa ka jira meesha intaasoo waktiga maxay u qaadatay intaasoo waktiga waxay u qaadatay waxay ahayd sidii khasaaraha loo yarayn lahaa ayaa maaragtaaye intaas ciidanku ay la tacaalayeen sidii dhismuhuna uusan uu khasaarihiisa u yaraan lahaa dadkana looga nabadgelin lahaa ayaa maaragtay intaas laga shaqaynayey dhowr nin oo dhuumaalaysanaysa oo hal guri ku jirta lama soo afjari waayin intiina waa lagu guuraystay hal qof oo hoteelka gudihiisa ku dhintay ma jiro intii hoteelka deganayd iyo intii maaragtayy qolalka ku ku xirayd intaba waa lasoo badbaadiyey sidaas ayayna ku dhacday in waktigu intaas dhammaado ayagii baktigoodiina banaanka ayagoo yaalla sawiradeeda waa aad aragteen shantaad ii sheegtay ma kuwa gudaha lagu dilay oo dagaalamay mase waxaa ku jira kuwa gaadiidka wada isqarxiya kuwa gudaha ku jira oo lagu dilay weeye gaadiidka qarxanay ma dad baa wada mase wqaraha waa la dhiga un keliya dad baa wade waa lagu jiraaye waa mahadsanta aad baan idiinaba salaamaya ila madax bannaan oo kuwa caafimaadka ayaa sidoo kale v o da u xaqiijiyay dhaawaca afartan iyo kow qof in la geeyo isbitaalka orduqaan ekis digfir labaatan ka midna la jiifay isbitaalka halka kow iyo labaatanna dib loo celiyey sidoo kale isbitaalka madiine ayaa la sheegay in la gaarsiiyey laba qof oo dhaawacay qaba weerarkan ku bilowda qaraxyada kadibna kooxda hubaysan ee gudaha u gashay hoteelka aswal wuxuu su-aal duldhigayaa xaaladda amni ee magaalada gaar ahaanna sida ugu suura gasha kooxda al-shabaab inay gaaraan hoteelka aswal oo ku yaalla meel ammaankeeda aad loo ilaaliyo si gaarna gacanta ugu hayaan ciidamada koofi guduudda ilaaliya madaxtooyada soomaaliya cabdulqaadir okey v o a muqdisho